waxaa issoo taraya madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalk ee qayladhaanta ka muujinaya weerarada cusub ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadaan qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe yuusuf dabageed oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka labaxi hirshabeelle oo la hadlayay ciidamo ay dagaal gelinayeen ayaa waxa uu quus ka muujiyey dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada ayuu sheegay inay yihiin labadooda lugood iyo qalbigooda isagoona habaartamay ilow xabaddiinna ka dhig nugleer ka dhig ilow xabaddoodna biyo ka dhig ilow xabaddiinna nugleer ka dhig ilow xabaddiinna nugleer ka dhig xabaddoodana biyo ka dhig waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa idin garab taaganahay waxaad qabtiinaan idinla qabaynaa dhibaatadaan idinla qaybsanaynaa waa idin jecelnahay waxaad tihiin waxaad tihiin labadayna lugood iyo qalbigaynaad tihiin si kastay ahaataba waxaa maalmihii ugu dambeeyey aada u soo badanayay madaxda iyo xubnaha kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka oo ka calaacalaya warbaahinta kuwaasoo qoobgariir iyo naxtin ka qaday weerarada isdabajooga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayso gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe halkaas oo ay xarakadu kula wareegtay deegaano fara badan kadib markii ay ka faramuruujisay ciidanka dowladda federaalka